Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kormeer ku tagay deegaanka Jasiirah ee degmada Afgoye si ay u qiimeeyaan baahiyaha adeegyada bulshada ee halkaasi ka jira, iyo sida ay tahay in wax lagaga qabto gaar ahaan xarumaha loogu adeego bulshada. Deegaanada ceelasha biyaha, Jasiirah iyo degmada Afgoye ayaan lahayn wax saldhig booliis ah, kuwa hadda lagu shaqeeyana ay yihiin kuwo burbursan maadaama muddo soddon sano ka badan aan la dayactirin sidaa darteed ay jiraan baahi saldhig booliis bulshada loogu adeego. Guddoomiyaha deegaanka Jasiirah Cabdalle Maxamed Nuur ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta.
guddiga waxaan leenahay waa soo dhoweyneynaa soo dhowaada guddoomiyayaal deegaanka jasiiro waa kana saa hadda xog uruurintii ku aragteen Ee, waxaan idinkaga warbixinay maxaa la dhahaa een, baahidii deegaanka ha noqoto dhankii arrimihii bulshada ha noqoto maxaa la dhahaa dhankii amniga sidoo kale waxaa aragteen horumarar ka socdo deegaanka insha allah een, talo badan waana siiseen talooyinka aadna siiseen insha allah meeshaa kasii qaadeynaa oo waa fulinaynaa Guddoomiyaha degmada Afgoye Suldaan Cabdallah Maxamed ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay.
hay-adaha caafimaadka iyo arrimahan humanitarianka hay-adaha ka shaqeeya waxaan la farayaa inay deegaanka si degdeg ah ilgooni ay kusoo fiiriyaan in baalkii saldhigana een, saldhigyada sidoodaba kii ceelasha iyo kan oo afgooye iyo kan een, deegaanka jasiirana labado saddexdoodaba waxaa ka muuqata een, baalkii waxay u baahan yihiin in i- wasiir maadaama guddoomiye xigeenka amniga oo nala socdo in ilgooni ah lagu haysto kii weynaay oo degmada afgooye waxa- isagana waa ee, in muddo ah uu shaqaynayay burburkii kadib waxaa waaye waa gara kartaa waagii een, dowladdii een, dhexe ilaa hadda wax dhismo ah oo fiican ma helin marka isagana wuxuu u baahan yahay een, saldhigga weyn ee degmada afgooye maadaama oo xarun een, oo xarun u yahay een, deegaanada een, degmada afgooye ee dhacdooyinka ka dhaca oo saldhigga afgooye la keeno isagana waxaan u baahannahay in een, laga qabto een, il gaara lagu soo fiiriyo maadaama een, maamulkii gobolka maanta arrimahan oo kormeerka ay ku jireen isagana waa ku darsanaya Ugu dambeyntii, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isna dhankiisa hadal ka jeediyey.
kormeer ballaaran aan ku soo marnay xarumaha sida xarunta gobolka oo degmadu ay ku shaqayso ee mchka iyo jidadka magaaladu ay leedahay iyo qaabka looga nool yahay intaba waan soo fiirinay waan soo indhaindhaynay Ee, baahida ugu weynina oo hadda ka taagan deegaanka intay noo sheegeen oo taliyaha booliiska uu nala wadaagay oo taliyaha nabad sugidda deegaanka uu nala wadaagay ee guddoomiyaha degmadu uu nala wadaagay iyo guddoomiye ku-xigeenada intaba ay noo sheegeen xagga amniga in baahida ugu weyn xagga amniga ay tahay sababtuna ay tahay inaysan lahayn saldhig boliis iyo boliis si joogtaa u shaqeeya oo awood ay ku muquuniyaan dadka dembiilayaasha aysan lahayn sidaa darteed waxay codse baaxad leh nagu weydiisteen annaguna aan usii gudbinaynaa maamulka naga sarreeya in laga sameeyo deegaanka jasiira saldhig boliis oo nabadgelyada si buuxda looga shaqeeyo deegaankanna waa deegaan ballaaran isku xirka gobolka banaadir iyo maamul goboleedka dowlad goboleedka eh, koonfur galbeed saarkoodii ah iyo baddii saaran haddana oo meelihii dalxiiska iyo ganacsiga iyo intiiba saaran haddana jid weyn oo maasha allahu ah loo dhisay oo sidii la doono loogu soconayo sidaa darteed in amnigeedii laga fikero si horumar loo sameeyo haddaan amni la helin horumar ma samayn karaan dad badan oo deegaanka dhisanaya ama ganacsi ka samaynaya ayaa jira laakiin waxay ka cabteen oo si boqol kiiba boqol ay uga cabteen inaysan awoodin inay sii maalgashadaan haddaan amniga la sugin marka sidaa darteed eh, eh, waxaan si buuxda aan u tixgelinay codsigooda nooga yimid deegaanka si ay dhaqaalahooda u horumariyaan tacliintooda u horumariyaan caafimaadkooda u horumariyaan in kow amniga laga taageero amnigana loo dhiso xarumihii amniga uu ku shaqay lahaa loo dhiso lana keeno booliiskii iyo wixii nabadgelyada ka shaqay lahaa intaas waan ka qaadnay insha allah waxaana la kaashanaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed annagoo u maraynaa wasaaradda amniga